bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idiilkiin meel kastaa joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasinaa ifajigan ayaa laga rabaa mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo khamiis ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labalabaatanka bisha juun sannadah laba kun iyo labayabaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya oo kulan muhiima la qaatay dheggiisa imaaraadka carabta maxay kabada hadleen labada dhinac barnaamijkan kusoo qaadan doonaa xubno ka mid a wafdigii madaxweynaha u raacay dalka imaaraadka carabtana waxaa laga helay xanuunka safmareenka ah ee covid sagaal iyo toban barnaamijkan kusoo gudbin doonaa warar arrimahaasi ku saabsan qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo maanta soo gebagabaysay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka iyo ardayda oo rajo wanaagsan ka muujiyey imtixaanaadka shahaadiga ah barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliyana waxa uu sheegay inaysan jirin arday ku dhaawacantay dhibna uu kasoo gaaray shaqaaqa dhex martay arday iyo ciidamadii ilaalinaysay imtixaan ay ku gelayeen mid ka mid a iskuullada ku yaala gobolkan banaadir barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona taliyaha qaybta booliiska gobolka bari oo bulshada ugu baaqay inay ka fegajignaadaan dad uu sheegay inay marin habaabinayaan xukunada lagu rido dagaalamayaasha al-shabaab barnaamijkayn kusoo gudbin doonaa taliyaha oo arrimahaasi ka hadlaya qodobada kale barnaamijka caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo maanta shir guddoomiye shirka amniga guud ee galmudug oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb sidoo kale barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qodobadaas iyo wixii soo kordha ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa tabaniyo diyaarin barnaamijka anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdulwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhawaada wareegga wararka
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan miro dhal ah waxa uu la qaatay madaxweynaha dalka isutagga imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayd al nahyaan kulankan labada madaxweyne ayaa lagu lafaguray hagaajinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal fududeynta dhaqaaqa dhanka ganacsiga isu socodka muwaadiniinta iyo bixinta dalku galka madaxweyne maxamed bin zayd al nahyaan imaaraadka carabta ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ugu mahadceliyey ajiibidda martiqaadka ay u fidiyeen wuxuuna soo bandhigay doorka ay dowladdiisa ka qaadanaysa gurmadka abaaraha ka jira dalkeenna iyo dib u soo celinta taageeradooda ku aadan ammaanka iyo adeegyada bulshada ee dowladda imaaraadka carabta ee ka fulin jirtay gudaha dalka soomaaliya dhankiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu mahadceliyey dowladda iyo shacabka imaaraadka carabta garab istaagga ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed ay abaaruhu saameeyeen isagoona sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ahmiyad gaar ah ay siin doonto xoojinta xiriirka kala dhexeeya caalamka xasan sheekh iyo sidoo kale madaxweynaha dalka imaaraadka Car- eh, isutaga imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayd al nahyaan dhinacyada iyo waxyaabaha ugu badan ay ka wada hadleen ayaa waxaa ugu horeeya xiriirka labada dal ee muddooyinkii ugu dambeeyey aan wanaagsanayn iskaashiga dalalka fududeynta dhaqaaqa dha- dhanka ganacsiga isu socodka muwaadiniinta labada dal iyo bixinta dalkugalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana waxa uu kulamo kala duwan uu ka wadaa gudaha waddankaasi sacuudi carabiya Een, waxa uu madaxweynaha een, markii loo eego wafdigiisa een, ku wehlinaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya uu ka mid yahay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad dhanka kale wararka madaxweynaha intaanan ka bixin xubno ka mid ah wafdigii la socday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa laga helay xanuunka safareenka ah ee covid sagaal iyo toban gudaha dalkaasi ayaana lagu karantiilay qaar ka mid a wafdigii ku wehelinayay madaxweynaha soomaaliya safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda tan iyo markii la doortay bishii lasoo dhaafay ee mey shan iyo tobankeedii ayaa la sheegay in imaaraadka carabta lagu geliyey xaalad karantiil ah xasan sheekh iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa axaddii u ambabaxay dalka imaaraadka carabta booqashada xasan sheekh ayaana waxa ay ahayd mid horey loosii sheegay Een, dadka intooda ugu badan waxa ay aad u hadal hayaan arrinta ku aadan wafdigan madaxweynaha la socda ee xanuunka safmareenka ah laga helay madaxweynaha ayaa waxaa la xaqiijiyey in isagu uu caafimaad qabo laakiin sababo la xiriira xanuunkiisa iyo qaar ka mid a wafdigiisa ee sababtay in dib loo dhigo kulamadii uu isagu uu lahaa laakiin ugu dambeyntii caawa ayuu la kulmay madaxweynaha waddankaasi isutagga imaaraadka carabta een, sheekh maxamed bin zayd al nahyaan oo kala kala hadlay arrimo dhowra oo labada dhinac ah arrintan ayaa aada loo hadalhayaa iyo sidoo kale wafdiga madaxweynaha een, dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku wehelinaya gudaha dalkaasi imaaraadka carabta xasan sheekh een, safarka een, imaaraadka carabta uu ku joogo een, waxa uu qaadan doonaa maalmo kadib dalka ayuuna ku soo noqon doonaa waxaa ahayd in dalka isagoo uu ku soo noqdo balse ma aysan suurtogelin een, maanta oo arbaca ah ayuuna qorshe uu ahaa in baarlamaanka soomaaliya la horgeeyo een, ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan isagu uu magacaabay ee xamse cabdi barre laakiin arrintaasi ma aysan suurtogelin sababo la xiriira madaxweynaha dalka oo isaga maqan ra-iisul wasaaraha sidoo kale maqan iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo isaguna ku maqan dalkaasi een, kenya weli waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka oo idinka imaanaya idaacadda dalsan ee muqdisho
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qaba dalsan radio
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburidhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraqdigaaga jumbomaraqdigaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraqdigaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
barnaamijka wareegga wararka ayaad weli dhegeysaneysaan markan wasaaradda waxbarashada xukuumadda xilgaarsiinta maanta waxay soo gebagabaysay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka gaar ahaan ardayda ku gelaya gobolka banaadir iyo guud ahaan dalkaba guud guud ahaanba Een, goobaha imtixaanaadka lagu gelayay maanta waxaa booqasho ku tegay wasiirka waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada taliyaha booliska gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale iyo taliyayaal ciidan kuwaas oo amniga qayb ka qaadanayay ardayda ayay goobaha waxbarashada ugu tageen imtixaanka markuu soo dhammaado kadib maadooyinkii ugu dambeeyeyna ay galeen waxa ayna halkaasi ardayda een kula qaateen wakhti iyo sidoo kale wakhti aada u wanaagsan Een, goobta waxaa ka hadlay wasiirka waxbarashada xukuumadda xilgaarsiinta cabdulaahi abuukar carab waxa uu ka hadlay shaqaaqo kooban oo ciidanka booliiska dowladda federaalk iyo arday gelaysay imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka ku dhex martay degmada xamarweyne wuxuu sidoo kale ka hadlayaa arrimo dhowr ah oo ku aadan imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka laakiin intaan wasiirka ku hormarin qaar ka mid a ardayda imtixaanaadka een shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka galay maanta ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey imtixaanaadka waxayna sheegeen in sanadkan ay rajaynayaan rajo aada u wanaagsan iyo sidoo kale natiijo aada u wanaagsan oo dhanka iyo imtixaanaadka ay ka helaan
nolosha horumar aan ka gaaro ama meel fiican aan tigsan midda koowaad hal midda labaadna waa- waa hooyaday farciya xasan xuseen ay u madcelino harkan iyo meel meesha meel fiican si fiican sii gaarsii doonto maasha allah aad iyo aad aan u faraxsanaha maadaama oo imtixaanka maalmahaas sanadaas dham aan usoo dulqaadanayna maanta oo noo dhammaadeen farxaddeena mid aad iyo aad lagu soo qiyaasi karo maaha waxaan leeyahay ardayda dhammaan oo- oo muqdisho imtixaan ku gashay waxaan leeyahay guul iyo gubernimo meel walbaad joogtaan dugsi sare ah iskuulka cabdiraxmaan bin caafi waxaan rajaynayaa guul maadaama intaas soo bada- aan soo waday een, miishada
dinteeda ayaan u mahadcelinayaa marka xigtana macallimiinteeda iskuulka khaasatan dugsiga hoose dhexe sare cabdiraxmaan bin cawf maamulka iyo macallimiinta intaba waan u mahadcelinayaa Een, m- maanta ujeedkayga waxaan u imaaday maanta oo ah maalintii noogu dambaysay imtixaanka qaranka Ah, waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doono haddii aanu nahay dugsiga hoose dhexe sare ee cabdiraxmaan bin cawf insha allah
marka imtixaanka aad uu- uu- uu yacni uu fudud yahay yacni ardaydana waxaa u rajaynaya inay guul gaaraan oosan qof dhan dhicin oo wada baasaan insha allah guul ayaa ku faaminaynaa guushaasna waa gaari doonaa insha allah
qaar ka mid ah ardayda imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka maanta usoo gabagaboomay ayay kuwaasi ahaayeen dhanka kale wasiirka waxbarashada xukuumadda xilgaarsiinta cabdulaahi abuukar carab ayaa ka hadlay shaqaaqo kooban oo ciidanka booliiska dowladda iyo arday gelaysay imtixaanaadkii shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka ku dhex martay degmada xamarweyne wasiir cabdulaahi carab oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in shaqaaqadii dhacday uusan ku dhaawacmin arday cid kalena aysan wax gaadhin islamarkaan uu xusay in arday moobeel iyo khish lagu qabtay ee buuqeen oo aysan jirin wax kale oo halkaasi ka dhacay intaasi wuxuu ku daray wasiirka in buuqii ay sameeyeen arday gelaysay imtixaanaadka shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare wuxu- uu uu xaliyey booliiska dowladda uuna ugu mahadceliyey tallaabadaasi iyo sida ay u sugeen amniga goomaha imtixaanaadka lagu gelayay Een, wasiirka waxbarashada ayaa ugu dambeyn sheegay in maanta uu soo dhammaaday imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka islamarkaana ay galeen soddon iyo shan kun oo arday kuwaas oo dhammaystay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka wasiirka waxbarashada cabdulaahi abuukar carab hadalladiisa waxaa ka mid ahaa
Een, sidaad la socotaan imtixaankan een, midaysan waa sanadkii sideedaad oo la qabto waxaana ka qayb galay soddon iyo shan kun oo arday shan labaatan kun ku dhowaad oo gobolka banaadir ah iyo gobollada kale afarta maamul goboleedoo kale oo iyagana tobanka kun ay ka qayb galeen imtixaanka midaysan sida loo bilaabay faa'iidooyin badan baa laga helay Ee, faa'iidooyinka laga helay waxaa weeye in shahaadadii la mideeyo in manhajkii uu midaysan yahay shahaadadii in caalamkii ay ku kalsoonaadaan eh, waddamadii deeqda waxbarashana siinayey inay meesha ka baxaan shahaadooyinkii eh, laga samayn jiray bakaaraha ama cabdirashideey loo aqoon jiray oo dadkii samaystay ay meel cidlaah ku soo dhaceen oo lagu kalsoonaado shahaadada wasaaradda ay bixinayso maalin maalinta ka dambaysa ama sanad sanad ka dambeeya ardayda waa isii kordhayaan waagii hore ardayda ayagoo imtixaan gelin bay waxay ka qaadan jireen suuq ka qaadan jireen laakiin wixii waa soo xirmeen waxaan rajaynaynaa in aan maxaa la dhahayey aan waxaan rajaynaynaa manhajka inaan si fiican u sii midayno maamulaha weli naga dhiman wadahadalaa noo socda oo manhajkaas soomaaliya oo dhan inuu camimo shahaadadana ay mid noqoto oo si ardayda soomaaliyeed isku imtixaan looga qaado imtixaan isku quality ah manhaj isku quality ah leh ay u dhigtaan waa daashimiyaha manhaj isku quality-na ay u dhigtaan Een, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan hambalyo leeyahay ardaydii imtixaanku soo gabagaboobay waxaan aad ugu maxalinayaa howlwadana wasaaradaha wasaaradda waxbarashada federaalka iyo wasaaradda maamul goboleedyada waxaan kaloo aad ugu maxcelinayaa ciidanka booliska oo si fiican noo garab istaagay saxaafadda ayagana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa xoogaa haddii aan saxaafadda ku tuuro ee, dad waxaa jira aan waxba hubsan maalin dhaweed saxaafad baa waxaa meel baa wax lagu qoray imtixaankii waa baxay waa la qishay een, laakiin saxaafad xamara ma ahayn gobolka banaadir waa raadina ma ahayn meel kale ay degan yihiin niman rabaa soddon iyo shan kun oo arday mustaqbalkooda inay baabi'iyaan ya haddii arrimahaasna waa ka digaynaa midda soo qortayne waxa waaye waa dabagelaynaa sharcigana waa la tigsanaynaa ogama harayno micnaha qofka in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu waxaa la rabaa wax qofka dee saxaafadda horta ususkaasay leedahay wixii ku soo gaaro aayaddaas qur-aanka ina- in in lagu tiiriyaa la rabaa saxaafadda qiila waqaala looma baahno wixii soo gaaro waa iska sheegaa looma baahno waxa in la hubiyaa la rabaa hadhow haddii lagu qabsado masdar inaa u heli kartid inaad dhihi kartid ninkaanaa yidhi kanaan ka keenay wixii inay sharci tagaana laga yaabaa arrintaasna waan idinkula talinayna insha allahu tacaala waxaa iska hubiya een, waxaa iska hubiya arrintaas haye gacantaa taagta ha horta arday dhaawacmay ma jiro sida annaga ta- booliska ay baalkii maxalilaa noo sheegeen arday dhaawacmay ma jiro arday wax noqdayna ma jiro iyagun baa baalkii maxaa la dhahayey een- een, mobayle waxbaa laga qaaday ay- ay- ay- ay- ay- ay- ay ka buuqeen wixiina booliska xalliyey wax broblem oo yimid male waagii hore qishka gudahan baa laiska khad- maanta sanadkan waxaa yimid dagaal la dhaho mobayl idinka dadkii waa ka qayb qaadateen inaad aad bulshada aad tustaan meelaha mobaylada lagu watay ee baalkii maxaa la dhahay caloosh ku sharooftaysan wax ku shar- aad idin kaga mahadcelinaynaa marka shaqaaqadaas mobeyladaas ay ka timid siiba maadooyinka sayniska markii la gaaray xoogaa baalkii maxaa la dhahay marka waalidiinta waxaan faraynaa mar walba bahalkii maxaa la taxaanada soo socda waa ardadooda inaysan mobeylada u ogolaanin oo ay ka soo reebaan ay ka soo reebaan si fiican in in looga wacyigeliyo inay bahalka mobeylada ka soo reebaan waa mahadsantihiin sanadkan keliya kama maqnayn weligeed maba gelinba weligeed nalama gelin laakiin waad hadal baa socda een, in manhajka la mideeyo maamul goboleed laba shir baan qaadanay shirar saddexaadna waa noo dhiman yihiin oo insha allahu wasaaradda leadershipka imaan doonaa sii wadi doonaan si manhajkana loo mideeyo sababta waxaa weeye puntland dee waxaad wada ogtihiin oo mar horey shaqo soo bilowday Een, manhaj baa baa- baa- baa- manhaj bay samaysatay koonfurta afarta maamul goboleed iyo gobolka banaadir manhaj baa loo sameeyey waxaa la rabaa labadaas manhaj in la isku guuriyo ya markii la isku guuriyo la mideeyo ama curriculumkaas la mideeyo ayaa intixaan midaysan la qaadi karaa shaqadaas waxaan rajaynaynaa sanadahan soo socda ama sanadkan soo socda inay dhammaato insha allahu tacaala inaan maanta inoo soo gabagabowday marxalad muhiima oo ah inuu imtixaankii si nabad ah oo ku soo dhammaaday ardada soomaaliyeedna ay ay- ay ku jiraan inay marxalad ka gudbeen ay marxalad kale u gudbeen Een, wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo dabcan mas-uul ka ah taabagelinta adeegyada waxbarashada tayeynta waxbarashada iyo dejinta ee, manaahiijta wax lagu manaahiijta ardada wax lagu baro iyo sidoo kale tababaridda iyo iyo iyo iyo iyo qoondaynta macallimiinta soomaaliyeed ee ubadkana wax bari lahaa waxaa waajibaadkeeda sidoo kale ka mid ah inay maamusho imtixaan midaysan oo dalka oo dhan ka dhaca oo ubadka soomaaliyeed si midaysan looga qaado si ay shahaado midaysan u qaataan kadibna ay tacliinta waxbarashada sare ay u aadaan Een, ilaahay baa mahad iska leh noogu soo gebagabeeyey si amni ah itixaamadii socday Een, marka labaad waxaan u mahad celinayaa een, wasaaradda dadaalkii dheeraay oo ku bixisay ay oola shaqeeyaan ciidanka boliiska iyo ciidanka boliiska meel kastoo ay joogaan saraakiisha een, iyo ciidankaba amnigii ay ka qayb qaateen ee sida sharafta leh ay u sugeen iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin Een, sidoo kale ardada imtixaanka gashay Een, iyo dadka waalidiintood iyo soomaalida intaba nagala qayb qaadatay imtixaanka iyagana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin soddon iyo shan kun arda dhaafasaana ay maaragtay imtixaankii ka qayb galeen arrin sahlan maahan intaas oo goobood waxaa sugahayey een, ciidanka biliiska amnigooda ama gobollada hadday noqoto iyo hadday magaalada maaragtay een, muqdisho noqoto intaba Een, mudane wasiir Een, waxaan adiga iyo wasaaradda waxbarashada sidii aan noola shaqayseen oo ciidanka boliiska maaragtay u- een, u gacan siiseen
wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo qaar ka mid ah taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oo ardayda imtixaanaadka gelaysay een amnigooda sugaysay ayay kuwaas ahaayeen
ogeysiis muhiim ah isbitaalka soomaali sudaneys waxa uu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed in dhowaan ay isbitaalka iman doonaan dhakhaatiir ka socota dalka hindiya islamarkaana fulin doonta daweynta iyo qalliimadii loo aadi jiray dalka indiya dhakhaatiirta iman doonta waxaa ka mid ah dhakhtarka ku takhasusay daweynta iyo qalliimada taranka keliyaha iyo kaadi mareenka dhalmala-aanta ragga kaadi gubadka iyo dhammaan xanuunada la xiriira taranka iyo raganimada iyo keliyaha iyo kaadi mareenka sidoo kale haddii aad muddo la dhibanayd xanuunka sokorta waxaa lagugu bishaareynaya in isbitaalka soomaali sudaneys sidoo kale soo gaari doono dhakhtar ku takhasusay xanuunada la xiriira sokorta iyo hormoonada haddaba haddii aad ka cabanaysa xanuunka sokorta iyo xanuunada kale ee taranka la xiriira waxaa lagugu wargelinayaa in shan iyo labaatanka bishan juun isbitaalka soomaali sudaneys ay soo gaari doonaan dhaktar khandar kumaar iyo dhaktar shekhar shifa oo u dhashay dalka indiya si lagu diiwaangeliyo soo gaar xarunta isbitaalka ama ka wac taleefanada eber lix hal saddex labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo saddex ama lambarka gaaban laba afar toddobo hore u gaar fursadda muhiimka ee isbitaalka soomaali sudaneys ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilooda shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da-diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu u qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taala isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho anaanka iyo qurucdan hibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramo uhaaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajiriaad aragtay maya dharka iidaan ugu quruxda badanaan sheekaysahaynay aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baallo maad naqatay aniga haddaan iidaan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smart watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xalshan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saareen ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha shirkadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xaal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan miyay caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogtiin la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v-ga waxay keenaysaa in cudurka h i v-ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v-ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuq safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarkaahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo hay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo hool nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa kucaan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareega wararka raadiya hadalsan muqdisho markan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka difaaca puntland ee daraawiishta kaasi oo ka qabsamay magaalada garoobey ee caasimadda maamulkaasi kulankan intii uu socday madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay jenaraal yaasiin cumar dheere taliyaha ciidanka difaaca puntland ee daraawiishta iyo saraakiisha kale ee ciidanka ee maanta kulanka ka qaybgalay waxaayna ay la wadaageen howlgallada amni iyo qorshayaasha ay ku horumarinayaan difaaca puntland madaxweynaha ayaa ciidanka daraawiishta puntland ku bogaadiyey sida geesinimada leh ee mar walba heegan ugu yihiin difaaca puntland oo ay ugu difaacaan waxa loogu yeero argagixisada cid kastoo amni darro ka shaqaynaysa wuxuuna faray in ay sii laba jibbaaraan gudashada waajibaadkooda shaqo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid deni ayaa kulan kale isla maanta la saraakiishaasi ciidanka asluubta puntland la qaatay madaxweynaha ayaana ka dhageystay saraakiisha warbixin ku saabsan shaqada socota gaar ahaan xaaladda xabsiyada iyo maxaabiista wuxuuna faray inay sii dardargeliyaan shaqada ay u hayaan ciidamada kala duwan ee puntland bulshada soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan dhanka kale haddaan eegnana etoobiya dad aad u fara badan oo soomaali ah ayaa lagu dilay webimara deegaanka canfarta faahfaahino kala duwan ayaana ka soo baxaya maleeshiyaad ka soo jeeda qowmiyadaha canfarta ayaa weerar ku qaaday xoolo dhaqato soomaali ah oo u aroortegay webiga mara deegaanka canfarta halkaasi oo sidoo kale la sheegay in lagu qaaday xoolo gaaraya ilaa iyo afar kun oo neef weerarkan wuxuu imaanayaa maalmo xilli isbuuc lasoo dhaafay ay socdeen dadaalo lagu dhexdhexaadinayo colaadda labadan qowmiyadood ee dirirtoodu soo jiitamaysay muddo aada u fog dad fara badan oo xoolo dhaqato ah kuna noolaa deegaanka canfarta ayaa marar kala duwan waxaa lagu qaaday weeraro sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena ay dhaceen dagaalbeeleedyo kala duwan oo halkaasi ka dhacay markan haddaan eegno taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ayaa bulshada soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan waxaa ugu baaqay in ay ka fegijignaadaan dad uu sheegay in ay marin habaabinayaan xukunada lagu rido dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ayaa arrimahaasi ka hadlay warfidayeenka ayuuna la hadlay
maantay waxaan isugu nimi halkan in aan wacyigelin iyo warbixin la wadaagno bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka bari runtii waxaan rabnaa inaan warbixinno yaryar ka bixinno shaqooyinkii soo socday iyo caqabaadkii la soo darsayey oo ay u baahan tahay bulshadu inay ogaato kow waxaan rabnaa inaan si fiican bulshada u dareensiino ururada argagixisada ah qaababka ay bulshada ugu dhex jiraan ama ay u kiciyaan si bulshadu ay uga feejignaato runtii mar kasta argagixisadu waxay isku dayayaan inay sameeyaan barabugaando bulshada dhexdeeda ah oo ay isticmaalaan qaybaheeda kala duwan bulshada iyagoo ku dhuumanaya qabiil ku dhuumanaya inay kiciyaan bulshada haldoorkeeda ama odayaasha ama dhallinyarada iyo wixii la mida mar kasta waxay cabasho u gudbiyaan oo mar kasta ku taagan yihiin oo qabiil ku kiciyaan ama waxa ay ku isman yihiin cuqaasha nabadoonnada ah iyagoo danahooda gaarka ah wata haddana waxay usoo dhex maraan dhinacii qabiilka ilaa qof kasta oo ururadan ka tirsan wuxuu ka dhashay qabiil buu ka dhashay marka sidaa daraaddeed cuqaasha nabadoonnada waxay isku dayayaan mar kasta inay u maraaniin dadka iyaga laga qabto ama laga xiro waxaa kaloo jira inay mar kasta ka faa'iidaystaan goobaha shaqooyinka bulshadu wadaagto waa meelaha dhufayska u ah waa ay ku dhuuntaan marka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa laga rabaa shaqooyinka dadka haya shaqooyinka bulshadu u badan yihiin tagaasidu ka mid tahay ganacsiga suuqa dhexdiisa ay ka mid yahay dareewalladu ka mid yihiin gaadiidka ayobaxa tamajarayaashu ka mid yihiin maxaanku idhaahdaa geerashadu ka mid yihiin bulshada ku dhowdhow iyo iyaga waxaa la rabaa in si hoos ahaan loo fiiriyo shaqooyinka lagu dhunto waxaan rabnaa bulshada inay si fiican u dareento inay doonayaan inay ku dhex milmaan ama kuwa dhex milan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan marka waxaa dhan waxay u yihiin dhufayska ay ku dhuuntaan oo bulshada isugu ekaysiiyaan waxaana soo martay dhacdo runtii ah wax u baahan bulshada inay hoos u fiiriyaan waxaana soo maray nin walaalkii la dilay oo ururada argagixisada ay dileen oo nabadoon ahaa kabacdi qofkaa markii lasoo qabtay isagoo aan ogeyn waxa uu geystay isaga inuu dekana ka qaba aan ogeyn isagii lasoo isticmaalay oo doonaya isagii inuu naga sii daayo marka waxay u baahan tahay taasi waa tusaale ay bulshadu ay u baahan tahay inay ogaato waxaana soo maray shaksi ama qof xukuman oo caaqil ah oo xukunka ku jira oo isagu aan ogeyn waxaa dhacaya laakiin doonaya kii xukumay inuu soo daayo saa daraaddeed bulshada waxaa laga rabaa dhacdooyinka riyaliga ah oo dhabtaa oo ku soo mara inay waaqici u noqoto ay ku xisaabtamaan marka saa daraaddeed waxaa la odhan karaa cuqaasha dacwadaha u imanaya iyo waxyaalaha u imanaya waa inay si aad iyo aada uga fiirsadaan ay macnaha hoos ugu dhuuxaan iyo danaha laga leeyahay
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareega wararkan isla mareynaa ee markan gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe dib ayuu maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar qaatay dhowr maalmood oo ugu maqnaa magaalada nairobi ee dalka kenya gudoomiyaha ayaa inta uu ku sugnaa gudaha waddanka kenya kulamo gooni gooni ah waxa uu la qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta safaaradda iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi isagoona kala hadlay xaaladda soomaalida ee dalkaasi ku nool gudoomiye sheekh aadan madoobe oo si kooban warbaahinta ula hadlay ayaa ugu mahadnaqay dhammaan intii soo dhoweysay wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu magaalada caasimadda shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa waxaa garoonka dowladaha aadan caddo kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo xubno kale oo halkaasi soo dhoweyn ugu sameeyey dhanka kale haddaan eegnana madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciida ayaa maanta shir gudoomiye shirka amniga guud ee galmudug oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi shirkan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka galgaduud iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaana diiradda lagu saaray amniga guud ee galmudug iyo la dagaalanka al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali ciid oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in galmudug ay had iyo goorba u taagan tahay ka hortagga iyo la dagaalanka al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka ayaa wuxuu ciidamada qalabka sida ku bogaadiyey ka hortagga al-shabaab ee ugu dambeysay dagaalkii shacabka reer baxdo iyo ciidamada qalabka sida ay ku dhufteen al-shabaabkii weerarka ku soo qaaday deegaanka baxdo madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaana ciidamada maamulka iyo kuwii xoogga faray inay sii laba jibbaaraan gudashada waajibaadka ee sugidda ammaanka guud ee deegaanada maamulkaasi
ay tahay labaatanka bisha juun waxaana halkan caasimadda dowlad goboleedka galmudug inooga qabsoomay shirkii amniga dowlad goboleedka kaasoo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka iyo saraakiisha ciidamada xoogga booliiska iyo badsugidaba shirkan waxaan awoodda ku saarnay guud ahaan amniga galmudug sidii loo laba jibaari lahaa loona sii xoojin lahaa waxaan halkan taageeraan uga diraynaa reer baxdo oo xaqiiqdii shaqo fiican qabtay annaga ka dowlad galmudug ahaanna gurmad fiican oo mataqaanaa dhan walba aan u fidinay shaqada ay qabteen reer baxdo iyo dagaalka ay la galeen qawareejta al-shabaab waa mid la rabo in soomaaliya o dhan ay uga dayato gaar ahaan degmo walba oo galmudug ah waa inay u diyaargaroodaa sida reer baxdo ay u diyaargaroobeen annaga dowlad goboleed ahaan galmudug ahaan waxaanu diyaarinay ciidamadeena dhammaan saraakiishii iyo ciidamadii galmudug waxay diyaar u tahay la dagaalanka al-shabaab waxaan halkan uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo dowladda cusubba oo run ahaantii gurmadkeedii iyo garab istaaggeedii uuna soo gaaray waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ku ammaanayaa siday uga go'an tahay la dagaalanka al-shabaab madaxweyne baaqaagii waa fulinay galmudugna waxaa ka bilowday dagaalkii lagu ciribtiri lahaa shabaab iyo khawaariijta waanu wadi doonnaa waxaan sidoo kale rajaynaynaa isteedyada kalena inuu ka bilaabmo oo state walbaba shaqada la dagaalanka al-shabaab ay ka bilaabato si culayska uu kala yaraado mar labaad waxaan u mahad celinayaa saraakiisha halkan garbahayga joogta oo run ahaantii dhiig iyo dhacaanba u huray la dagaalanka qawareejta al-shabaab iyo sugidda amniga galmudug galmudug waxay diyaar u tahay inay la dagaalanto qawareejtaas dhibaatada ku haysa
wareeg wararka caaw intaas ayaan kusoo gabagabeynaya anigoo cabdisalaan jolo shaakir ayaa idinla socodsiinaya cabdiwaha cabdiqaadirna uu farsameynayay tani barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas i nabadgelyo